samu'eelkii koowaad cutubka labaatanaad markaasaa daa'uud wuxuu ka cararay naayood oo ramaah ku taal oo intuu yoonataan u yimid ayuu ku yidhi war maxaan sameeyey oo dembigaygu waa maxay oo dembiga aan aabbaha ku sameeyey ee uu naftayda u doonayaa waa maxay oo isna wuxuu ku yidhi yaanay noqon adigu dhiman maysid aabbahay wax yar iyo wax weyn toona ma sameeyo wixii uu daaha iiga qaaday mooyaane maxaa aabbahay waxaas oo kale iiga qarinayaa saas ma aha oo haddana daa'uud wuu dhaartay oo yidhi aabbaha aad buu u og yahay inaad raalli iga tahay oo wuxuu is yidhaahdaa yuusan yoonataan tan ogaanin waaba intaasoo uu ka calool xumaadaaye laakiinse sida runta ah waxaan ku dhaartay rabbiga noloshiisa iyo adiga naftaada inaan aniga iyo dhimasho waxba noo dhexayn tallaabo mooyaane markaasaa yoonataan wuxuu daa'uud ku yidhi wax alla wixii naftaadu jeceshahayba waan kuu samayn doonaa oo daa'uudna yoonataan buu ku yidhi bal eeg berito bil baa dhalanaysa oo waa inaanan ka baaqan inaan boqorka cunto ula fadhiisto laakiinse ii sii daa aan tage oo aan ilaa maalinta saddexaad duurka ku dhuunte oo haddii aabbahaa i waayo waxaad ku tidhaahdaa daa'uud aad buu fasax ii weyddiistay inuu magaaladiisii baytlaxam ku ordo waayo ehelkiisii oo dhan ayaa halkaas ku bixinaya allabarigii sannadka hadduu kugu yidhaahdo waa hagaag anoo addoonkaaga ah nabad baan helayaa laakiinse hadduu cadhoodo bal ogow inuu shar maagan yahay sidaas daraaddeed anoo addoonkaaga ah ii roonow waayo adigu waxaad ila dhigatay axda xagga rabbiga ah laakiinse haddaan dembi galay adigubaa idil bal maxaad aabbaha iigu geynaysaa markaasaa yoonataan wuxuu yidhi taasu ha kaa fogaato waayo haddaan ogaahay in aabbahay maaggan yahay inuu shar kugu sameeyo soo kuuma soo sheegeen kolkaasaa daa'uud wuxuu yoonataan ku yidhi haddii aabbahaa si xun ugu jawaabo bal yaa ii soo sheegaya oo yonataanna wuxuu daa'uud ku yidhi kaalay oo inakeen aan duurka tagne oo labadoodiiba waxay tageen duurka markaasaa yoonataan wuxuu daa'uud ku yidhi rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ahu markhaati ha ka ahaado berito ama saa dambe haddaa oo kale markii aan aabbahay soo calool baaro hadduu wanaag kuu qabo soo kuu soo cid diri maayo oo daah kaaga qaadi maayo wuxuu maaggan yahay oo dhan hadday aabbahay ka farxin lahayd inuu shar kugu sameeyo oo aanan daah kaaga qaadin oo aanan weliba ku dirin si aad nabadoonnaan ugu tagtid rabbigu saas iyo ka sii daran ha igu sameeyo rabbiguna ha kuula jiro siduu aabbahay ula jiray oo kale waa inaanad raxmadda rabbiga i tusin intaan noolahay oo keliya si aanan u dhiman laakiinse raxmaddaada waa inaanad ka goyn reerkayga weliga oo xataa ma aha markii rabbigu cadaawayaashaada ka dhammeeyo dhulka sidaasuu yoonataan axdi ula dhigtay reerkii daa'uud oo yidhi taas wuxuu rabbigu ka doonayaa cadaawayaasha daa'uud gacantooda oo yoonataan mar kaluu daa'uud dhaariyey jacaylkii uu u qabay aawadiis waayo wuxuu isaga u jeclaa siduu naftiisa u jeclaa oo kale markaasaa yoonataan wuxuu isagii ku yidhi berito bil baa dhalanaysa oo waa lagu waayi doonaa maxaa yeelay kursigaagu wuu marnaan doonaa markaad saddex maalmood joogto dabadeed waa inaad dhaqsataa oo aad tagtaa halkaad ku dhuumatay markii xaalkaanu dhacay oo waa inaad sii ag joogtaa dhagixii kala tegidda oo anna waxaan meeshaas dhinaceeda ku soo geni doonaa saddex fallaadhood sidii anigoo calaamad ku ganaya oo bal eeg wiil yar baan u soo diri doonaa oo waxaan ku odhan doonaa tag oo fallaadihii soo doondoon haddaba haddaan yarka ku idhaahdo war fallaarihii waa kaa sokeeyaan soo qaad oo kaalay waayo nabad baa ku jirta oo waxyeello lama arko rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye laakiinse haddaan wiilka ku idhaahdo war fallaarihii waa kaa shisheeyaan markaas iska tag waayo rabbigu wuu ku diray oo xagga xaalkii aynu ka hadalnay bal eeg aniga iyo adiga waxaa inoo dhexeeya rabbiga weligiisba sidaasaa daa'uud duurka ugu dhex dhuuntay oo markii bishii dhalatay ayaa boqorkii u fadhiistay inuu wax cunno markaasaa boqorkii wuxuu ku fadhiistay kursigiisii sidii mararkii hore oo kale kaasuna wuxuu ahaa kursigii derbiga agyiil oo yonataanna wuu istaagay abneerna wuxuu dhinac fadhiistay saa'uul laakiinse meeshii daa'uud way marneed habase yeeshee saa'uul maalintaas waxba kuma uu hadlin waayo wuxuu u maleeyey in wax ku dhaceen oo wuxuu is yidhi ma uu nadiifsana hubaal isagu ma uu nadiifsana oo maalintii ka dambaysay galabtii bishu dhalatay taasoo ahayd maalintii labaad daa'uud meeshiisii way marneed markaasaa saa'uul wuxuu wiilkiisii yonataal ku yidhi war wiilka yeesey muxuu cuntada ugu imaan waayey shalay iyo maantaba markaasaa yonataan wuxuu saa'uul ugu jawaabay daa'uud aad buu fasax ii weyddiistay inuu beytlaxam tago oo wuxuu yidhi waan ku baryayaaye isidaa aan tage waayo ehelkayagii baa magaalada allabari ku leh oo walaalkay baa igu amray inaan halkaas joogo haddaba haddii aad raalli iiga tahay isidaa aan tage oo walaalahay soo arkee waan ku baryaaye oo sidaas daraaddeed buu u imaan waayey miiska boqorka markaasaa saa'uul aad uga carooday yonataan oo wuxuu ku yidhi kaagaan naa qalloocan oo caasiyad ah inankeed ahow war soo ma aan ogi inaad wiilka yeesay dooratay adoo ceeb u soo jiidaya naftaada iyo cawrada hooyada waayo inta wiilka yeesey dhulka ku nool yahay adiga iyo boqortooyadaada midna dhismi maayo sidaas daraaddeed u ciddir oo soo kaxe waayo hubaal wuu dhimanaya markaasaa yonataan wuxuu u jawaabay aabbihii saa'uul oo ku yidhi maxaa loo dilayaa oo bal muxuu sameeyey kolkaasa saa'uul warankiisii ku soo gantaalay si uu u dilo sidaasaa yonataan taas ku ogaaday in aabbihiis maaganaa inuu daa'uud dilo oo yonataanna miiskuu kala kacay caro kulul oo bisha maalinteedii labaadna waxba ma uu cunin waayo wuxuu u calool xumaaday daa'uud aawadiis maxaa yeele aabbihiis baa ceeb ku sameeyey oo subaxdii dambe ayuu yonataan duurka tegey wakhtigii uu daa'uud la ballamay isagoo wata wiil yar markaasuu wiilkii yaraa ku yidhi orod hadda oo soo doondoon fallaaraha aan ganayo oo intii yarkii sii ordayey ayuu fallaadh shishadiisa ku ganay oo yarkii markuu yimid meeshii yonataan fallaadhii ku soo ganay ayaa yonataan ka soo daba qayliyey yarkii oo ku yidhi war sow fallaadhii kaama sii shishayso oo haddana yonataan wuxuu ka soo daba dhawaaqay wiilkii oo ku yidhi war dheeree oo dhaqso oo ha joogsan markaasaa yonataan yarkiisii soo ururiyey fallaarihii oo sayidkiisii u yimid laakiin yarku waxba ma ogeyn yonataan iyo daa'uud keliya ayaase xaalkaa ogaa markaasaa yonataan hubkiisii yarkii u dhiibay oo ku yidhi tag oo magaaladii gee oo isla markiiba kolkii yarkii tegey ayaa daa'uud ka soo baxay meel yonataan xagga koonfureed ka ahayd markaasuu wejiga dhulka ku dhiftay oo saddex jeer sujuuday wayna isdhunkadeen oo isla ooyeen ilaa daa'uud sii badiyey markaasaa yonataan wuxuu daa'uud ku yidhi nabad ku tag maxaa yeelay labadeennuba waxaynu isugu dhaarannay magaca rabbiga innagoo leh rabbigu ha inoo dhexeeyo aniga iyo adiga iyo farcankayga iyo farcankaaga weligiisba markaasaa daa'uud kacay oo tegey oo yonataanna magaaladuu galay